degmada luuqa ee gobolka gadwa ayaa lagu qabtay doorasho lagu dooranayay guddoomiyaha dhalinyarada degmada luuq waxaana ku tartamayay doorashada abuukar aadan cabdikariin iyo geesi ibraahim saciid iyadoo uu ku guuleystay guddoomiyaha dhalinyarada degmada luuq ee gobolka gadow abuukar aadan cabdikariin waxaa ka qayb galay madasha lagu dooranayay guddoomiyaha dhalinyarada maamulka degmada luuq qeybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah ururada bulshada geese ibraahim saciid oo tartanka laga guuleystay ayaa u mahadceliyey guddoomiyaha cusub isaga oo sheegay in uu la shaqeyn doono guddoomiyaha cusub ee la doortay walaalayaal horta waad mahadsantiin dhammaantiin meeshaan sidaan u wada joognayba waxaa ka dhacday doorasho lagu tartamayey guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee degmada luuq waxaana ku tartamaynay walaalkay abuukor aadan cabdikariin sida xaqiiqatan waxaan soo dhoweynayaa walaalkay abuukor aadan cabdikariin oo ku guulaystay doorashadii meeshaan ka dhacday oo loo tartamayay guddoomiyaha ururka dhallinyarada waxaana aad iyo aad ula shaqayn doonaa si buuxdan ula shaqayn doonaa insha allah abuukar aadan cabdikariin oo loo doortay guddoomiyaha cusub ayaa u mahadceliyey dhammaan dadka doortay isagoo oo sheegay in si hufan uu u shaqayn doono dhallinyarada marka koowaad iyo marka labaad waan kaga mahad celinayaa tan labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada oo runtii mataqaanaa aqbalay horeyna noola shaqayn jiray haddana na soo dhaweynayo nalana jooga ayagana maamulka degmada ugu horeeya guddoomiyaha xubnaha kale ee degmadana ayagana waan salaamayaa sida sharafta leh ayagana noo aqbaleen in dhallinyarada mataqaanaa doorkooda ama mataqaanaa ayaga xorriyaddooda ay u aqbalaan tan labaad waqtigiina wuu nahayaa jaanis dama insha allahu tacaala aan isu heli doonaa hadduu ilaa yidhaahdo marka waxaan soo dhaweynayaa dhammaan intii idooratay iyo intaa idooraninba dhammaantiin waan soo dhaweynaa waxaan idinkaga mahad celinayaa waktigiina quruxda badan oo aad maanta aad masiiseen annagoo maanta xilli maalin jimca aan joogno waxaa kaloo meeshaan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka gedo faysal oo xaqiiqdii asna nagala qayb qaatay xafladan quruxda badan gudoomiyaha gobolka faysalna asna waxaan leeyahay hambalyo aad baan kaga mahad celinayaa marka mar raba hadduu ilaa yidhaahdo inaan micnihii aan aan mataqaana aan waqti badan aan kusii qaato gudoomiyaha gobolka waan la shaqayn doonaa hadduu ilaa yidhaahdo sida gudoomiyaasha kale wali yuusuf caabi oo runtii asna howl arag mataqaana nala galay asna waqti nagu bixiyey aad baa ugu mahad celinayaa ta kale meeshaan waxaan kaga faa'iidaysanayaa waxaa jira shaqooyin aan soo wadnay oo maalmaha socday shaqooyinkaas oo ka socday degmada sida buundada maxay ahayd eraboorka iyo wadooyin kale oo magaalada ku saabsanay ayagana shaqooyin aan ka qaban doonaa dhallinyarada horeyna waan u ahaa maantana mar labaad ayay dhalinyarada diligu doorteen ayagana waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan faysal cabdiraxmaan nuur guddoomiyaha dhallinyarada gobolka gadow ayaa u hambaliyey guddoomiyaha cusub isaga oo sheegay in uu la shaqayn doono insha allahu tacaala waa soo dhoweynaynaa doorashadan quruxda badan waana la shaqaynaynaa guddoonka iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa iyo maaragtay maamulka dhallinyarada oo aad maaragtay doorateen waxa keliyo annaga aan ogolnahay oon aqbalayno waa doorasho dhallinyaro oo xor iyo xalaal ah marka insha allahu tacaala aad iyo aada u mahadsan tihiin waa soo dhoweynaynaa arrinta ayadaa waxaan rabaa waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hadlo xuquuqdii gabdhaha gabdhaha waxay xaq u lahaayeen inay isu soo sharaxaan guddoomiyaha dhallinyarada degmada haddii ay dhici weyday oo guddoomiye ay heli waayeen waxay ahayd inay ugu yaraan guddoomiye ku-xigeen inay helaan haddana maysan dhicin inay isu soo sharaxaan waxay xaq u lahaayeen gabdhaha inay helaan hadda marka insha allah waxaan rabnaa oo annaga codsi ahaan naga ah maadaama guddooniya ku-xigeenkiisii aad dhisateen kursiga xoghaynta inaanan gabdhaha laga taabanin oo ayaga ay qaataan